bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee kulanka dhegaystayaal qodobada isinka dheega doontaan barnaamijkan tinu ka guda jarno weliba kumadaha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya qaybta lixdanaad iyo weliba yoona howlgaliyo ku sameeyeene duulooyin hooskoyo gaduudka buuray ee gobolka baaya dhegaystayaal barnaamijka ka dheega doonta taas oo kale barnaamijka walyaaboysan ka dheega doonta antuuna ka guda jarno unayna siinka hayna weliba kumadaha
maalgelin baan idankeeda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkana meel fiican buu marayaa hawl adigoo miisaaniyad labada kun iyo sagaal iyo tobankaa noo taalla ansixintii iyo kadooristii waxaa noo taalla xisaabo xirkii labada kun iyo toddoba iyo tobanka guddoonka baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo raaligelin usan diri shacabka iyoonay wasaaradda maaliyadda kureed marki xubno maaliyad ee guddiga baarlamaanka dowladda federaalka iyo ha saaren warqad dhanagiyan dareerta lan ogayna markii dambeen iyanaga titoye beentood cilla geeka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka usa horseeday golaha baarlamaanka taas oo kale barnaamijka walyaaboysin ka dheega doontaan weliba kuma nagada doonaan ee dhegaystayaal unina siinkahayne dhogga muqdisho amar kordhiki ganacsatada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya yayoona siyaabooyin shalgadiisi iyoon ku hadalan arrinta la xiriira wasaaradda maaliyaddiyoonay iyo olaka eeday in yeeda musuqmaasuka samaygtay beese dhan afartan milyan taasna markii dambe iyo golaha baarlamaanku raaligelintiiyo ku biyange
in ay kumasmadiidee kadibna dadkii waxaa la gala qaar iyadoo la qaaday oo afar ka mida loo qaaday magaalada bandiiraley iyo qaarna ayna waddada lagu soo dhaafeen iyagoo gaalkacyo loola cararay ayaan meeshii tagnay
weliba usahaayay xukuumadda gobarooga goobtan roogroogusu ku haaye deegaanka bandhiirle ee gobolka mudugga yusukudhii shilbaabur islamarkaasna warbixin yasiin ku hayne faahfaahina shalgadiisiyaa ku bahaya qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaal barnaamijka intiinu ka guda jarnay isinka dheega doonta anoo bishaaraya siinsaare waan intaasiin ku jeedii doona mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaale haatadhegaystayaal qodobkan ka horeeya barnaamijka waliba usan nagadayeen deegaanka goofgaduuda buur ee gobolka baaya laa ku warmaayo in tuulooyin hoos gooyan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya qaybta lixdanaad iyo howlgaliyo ku sameeyan guddoomiyahagii hore ee deegaanka sayti xasan xasan isaaga iyo weliba uuse xilligangeye ee sarkaal ku tirsan ciidamada dowladda weliba usahaaya koowna ku waraysan howlgalada xilligiio sameeyan iyonay xaalka deegaanka sidaiyo marayd
qeydiyada amasantiin anama aha gudoomiyihii hore deegaanka goofguduud ahnaata ciidamada hogga dalka soomaaliyeed ka tirsan halkan eediyadan faylay nimankii aranlaawayaashii meeska aruuriyeene zoona eeldhuun ereegow iyo ilaaha eria arbasale iyo moorbusiidint eriyaasas ka aruuriyey ciidamada hogga dalka soomaaliyeed qeybka lixdanaad ururka fatalixaad iyo meel howlgalo ka qaaday alla meeliyo kusugnaayen sida eeldhung ereegow maydhay eel eelmareere ilaa walaalba salaba hoosa ka e yaa howlgali bilaaran ka daadan ciidamada hooga dalka soomaaliya dhulka lixdanaad dhulka afartan iyo lixaad iyo nimankii khawaarista howlgal bilaaran ka daadan halkan eediyadan wanaagsanyi howlgalkana shalay ilaa maanta haay meed alla meeli laha ka sheega nimanka khawaarista ini lahanadaysa ciidamada hooga dalka soomaaliya diyaarankeey
howlgalkaasaysi qaadeen asin sheegin al-shabaab ee la iska suganaayo hogtamayn helahayna si nadiifa hogtan helahayna uniibaba la soodna anatamay ku sugna jiito hore deegaanka goofgeed buuyey eriyaha dadkii weliba ka bahmaan jiray isagoona alamkii meelaasa ku sugna ciidamada hogga dalka soomaaliya hamiyigii maalmayd yaarin nimankan dawaarista meelaala meeli laaka sheegay imanadii fiyan umudaniyo gaambare ka uga wadan gorodii jarka khasaare dhininyada isho idhini kii kan hadeeren
ciidamada hogii dalka soomaaliya markay dhagaageen nimanka zawaalista mid alla meeli laakiin sheegi wadeer sidaa ilm walbaa sidaa ilama meeliyo meeliyosuri meelmasa dagaal iyo iskaabiyo kulkulmayma jirta mid alla meeli saldhigadeen wala itoo seen gacantilaan ka dhigi godgod markeedan fiiri dhowaan al-shabaab iyo iyadaasitoo iyo weeraraka gaadi hatin wali sheegaytana inaysan weerarka gaadeen taasayji sekadhidi markii hore fadhigasinka weerartay al-shabaabe hankubakan hata bedelantahay leeg sawta in weerarka gaadda
ciidamada hogii dalka soomaaliyeed qalabkooda oo dhan yaan dhamaystirin mid alla meeli nimankan diilaawayaasha laakiin sheegona may diyaarin yihiin amiingi maalin iniyo gaambireeyo kuqubadaan kumatan iyo kanadii fiicna diyaarin yihiin kilaasan weeraray qalabka mahaysane markaasna qalabka diyaar leeyahay laakiin howlgal sidiyaba siyaasada jarta in la siyaasileeyo howlgalka siyaasada ka jarta sidanka dhasa badanna ayaamahan may go-aan lagadeeray qaybta laadanaad ururkan fatililahaad kastiyo ciidamada hogga dalka iyo soomaaliya ku sugan yihin ilmi nimankan gawaarista ee howlgal la kuqadiya diyaaringii markii horena fadhiisamaal kusugi jiray diyaarlan kaadiya gudoomiye markii hore bosikinyalasiinkakoy laasiinkubasadi walyalasiinku gubi degmadiisa mas-uuliyadda ku hayteen isbitaalka iyone goobogidhan way gubi taasaytii ma heela siyaasadeeda
sidayaaba nimankan gawaarista ee ciidamada hogga dalka soomaaliyeed meel kasta iyo joogaan meel alla meeli soomaaliya oo joogaan may diyaarin yihiin in nimankan silan weerar sidaadan lasoo sida galbeeni dhulkan walaa kudugay sida meeli askari islaamini okay diyaar angateen helagan diyaariya hanagateen laakiin markii lasiinku gubaay isbitaalka iyona goobogii kale fadhiismiikii laasiinku badsadaay diyaar maan hayna qalabkiina siin dhamaystirnay taas sababtiye ee qaar mas-uulnima samaysay mandhakanaadaso
maya maya maya maya saas ma aha saas ma xaalad digaarsideeba marna wal iska helala marna wal kunto sow ciidamada may diyaarin yihiin nimankan gawaarista meel alla meeliyo laakiin sheeg ini goob alla goob laakiin sheegayo markaas kasugu yihiin lareelilaka weero diyaarin yihiin markaasa diyaarin ahaayeen hasii ahaatee xaalada nasideeba wararka nasida lakiisio lankaada kasay okay warkasadii ayninsi may iligaasayti qalada dhedtiidin ku dhajari ilaan haddiise markiisin dhamaystirnaayay adowgii diyaaran hayteen ciidamada markay dagaalaska qaadaan meel kasta oo iyo joogaan marka alla markeeda dagaalaska qaada markoo adiga ilaalaasa mar marka walka walkoo ilaala ka gortay haye
markaasi ahaatee nimankan hadda may go-aan lakateera ciidamada hogga dalka soomaaliyeed may alla meeliyo joogaan alla meeliyo lakashoog fadhismideed nin fadhismiyo laku weeraro diyaargay deegaanka meeqa kilomitr square ku armi haytaan
kuskilid ilaa labaatan iyo shan kilomitr soddon kilomitr isweera yaa yaa ciidamada gaafuliyaha hamiingi maalan cutubiyada tiida ciidamada ee guutada ee markilan firi magaalada baydhabo ilaa yone goofgadud dhaqatiidiyo amniga kiisho balan qaado koran ah
deegaanka amnigay boqolkiiba boqol waa meelo koro ciidamada hogga dalka soomaaliya ururka afartan iyo lixaadna balan qaado koro labaskilida soo saaran balan qaado koro goodi markiinaa ku gudaba warshaga ciidannimada ee shakhsiyada tiida yonay guud ahaanba haddii warbixin yar noo sida xaalada deegaanka sidew nolol maalmeedkiisha ilaa mas-uul horeyaan hayteye deegaanka sayti helaa ku qabati markii sheegay sanadka sanadkii deertilan haytiyo beeraha deegaanka may katirsinya dhiniga beeraha katirsinya inyaro ganacsiyana jara beero sida lankatiri galay iyo abuurjan surinya hadda lahel roobada haddaba rooba haniifoodle haddii roobkan hatanadin hataa dareed hadhii deegaanka boqolki boqol leer ku dhinaca beeraha halka kiishookeeyo walinii maqale inkastoo inkastoo xaqiiqo dhaben hayna haddana wararka qaar la helaahay al-shabaab in yadeetatoye kugaadahaysa qarashi dadka adablida ka sugan taas may ku jira
wallahi nimankan gawaarista umada eediyadan dhibahayaan hasi ahaatee ciidamada hogga dalka soomaaliyeed meel kasta ay roogaan sida gele sida dadweyne oo kale sida baybakol oo kale ciidamada may diyaaringeyn nimankan umatala ku dul qaada iyo hamiingi maalin diyaaringeyn oo bilaa yaroona dhibaatada hadad sheegaatona jart laakiin ini may diyaaringeyno hamiingi maalin diyaaringeynaa oo hamiingi maalin faro haynan heli gali haysanaa ini umatala ku fardaada
Manhattan Region on Internet Service. mursal Oh.
haan shidumsada bayaanka leemay arjuun oo fartisan faydanta laakiin ka qori meelaatin marhe leeraha tiri fori arin way barhoga maqufu hanun wal qoraa hog meela laay qori aniin wargad niilkal may hayin ka goraw higma allaakasiya harful bay barade adeegnimada iyo dadaalka eeli gisal hormaray haan shilo goraw wal kasto yeehaad ay gohoreeye en hormarsan bulshoy horustereenaa manhel britain and internet service ah ogaada inshaalla kii dhow ayaw ii hadalkii aad fadaasi ujeedadii hal marlay ada sheegaso hani aad soo wanaajtay haanu kufayli lakiin goraw lankii aad hor jeegto akhriisada horleyku kugana aw bulshoy ankaseeda manhel britain and internet service hadal badan haanma buuyaa manhel britain and internet service huulo siin gobodow way ku mid aha qoraalka warqadoo nooc kasta le sida warqado shalgadadow ku dhulka warqadoo heliise iyo haanguri shal ijaardo wargado dacwooyinka maxkamado qorowsho iyo weliba jawaab celintiyo warqadoo eesiga iyo codsiga war
xaalka wasaaradda maaliyadda iyonay xubno guddiga ee maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhegeystayaal yeedaha jitoyogeenka ee daacad karanti islamarkaasna meeliinka doranaytii yeedasi marahayta xaalka kiishe taasoo yeedakii iidan ayti in golaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan guddiga maaliyadda yoyinhanayo sheneng miela toki iidan warqad ka sheegeen in wasaaradda maaliyadda yeedaha musuqmaasuqa sameeyay beesa taasayti oo yaadata tayana wasaaradda maaliyadda geek wasiir abdiraxmaan ducaale beyle su-aalooyin la weydiiyey golaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha baarlamaanka ee mahad cabdalle cawad yahaykows golaha baarlamaanka usahay kowsir shir gudoomiyaay hatin warabana yeedanaagatay warqadaasayti toya walnabo iyoan ku jarna qaar kumada xildhibaanada iyona guddiga maaliyadda iyoona qayb ku hayaan yo meelasayti iyo ku hadlange waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga maaliyadda waxaana ahay tobanka xubnood ee cabashada muujiyey amba diidmada ku soo qoray qoraalkooda waxaanu ku caddaynayaa oo aan ku difaacayaa diimadayda inay run tahay marka ugu horreysa waxaan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda wixii maanta ka horreeyay inay ahaayeen guddi maaliyadeed oo shaqadiisa ka adag run ahaantii si wanaagsanna u wada shaqeeya laakiin warbixintan waxbaa ka dhacay waxa ka dhacayna waxay tahay sidaan la wada socono baarlamaanka iyo siyaasiyiinta intaba waxaan ka warqabnaa in wax kasta oo cid ka dhexaysa in la wadaago warbixintan sideedaba sidaan la socdo waxaa loo sameeyey guddi hoosaad laba xubnood oo ka mid ah guddiga ayaa loo diray shaqadan way ka soo shaqeeyeen wayna noo keeneen annagoo fadhino guddigu inta badan ay fadhido ayaa warbixintii aan u shidanay project derbigaana loogu shiday waana loo iftiimiyey sidii caadada noo ahayd xaraf xaraf inaan u akhrino markii aan gudagalnay warbixintii waa ka walaacnay run ahaantii waxaa la yidhi warbixinta siiqadeeda ayaa khaldan waxaana loo baahan yahay in siiqada la saxo sidaa la socotaan marka warbixin aada gudbinayso waa inaad af soomaaliga ama siiqada aada u saxdaan
hadalkaa la joojiyo guddoonku wuxuu soo jeediyey inaanan wakhti iskaga qaadin oo aan siiqada saxno aana u dhiibno xubin ka mid ah oo ah xokayaha guddiga oo isaga fulinteer yidhi anaa qaadayo wuu qaaday markuu qaaday wuxuu ku soo daray wax aanaan la socon markuu ku soo daray ee warbixintii aan aragnay inay wax ka khaldan yihiin waa diidnay waxaan idhi warbixintan waa khaldan tahay mana u baahnin annagoo meesha fadhinan dag galagna looma siin hawshooday wateen markhaatiyo marag ari waaweysaa qaba cida u eexanaya ma jiro run ahaantii maanta qof aan difaacayo qof aan u eexanay waa intaan koogaa guddiga aan aan aan ka tirsanay meeshaan fadhinay cidna dhagaysanaysa iyo cid hadalkeenna qaadaysa ma jira hawshoodaa la watay barnaamijkooday wateen xubnihii gaarka ahaa isyaqaaneen run ahaantii barnaamijkooda markay wateen maalintii ahayd talaadada iyo kamiista ani waa ka baaqday kamiista oo ahayd maalintii lasoo gudbiyey sidaan ku maqnay wa- waxaa fadhiyey guddiga waxaa ka joogay shan xubnood oo keliya ayaa joogay waa maqnayn aamina waa maqneed aniga waa maqneed inta meesha ku qoran waa maqnay sidaan la soconno xilli baanno marka barnaamij lasoo hordhigaayo cidda ay ka dhaxayso waa in kooran ku dhan yahay sidii caadadan u ahayd oo aan caado u naqaanay war kooranka ma noo dhowy aan istirino kow laba saddex afar shan maya waa kala dhimaya guddiga ha loo yeero maanta aan baajino shirka guddiga ha loo yeero ma ay dhicin nalooma yeerin haddii cod la qaadaayo wixii loo soo gudbinaayay baarlamaan weynaha waxay ahayd in cod loo qaado annaga miyaana loo yeeray magaaladan joogay aniga maxaa laigu yeeray maxaa la ohan waaya maanta cod baa la qaadayaa imow masajka inta loo soo dir waa runtii xildhibaankii uga horreeyey whatsapp baan leenahay email baan leenahay maxaa laigu soo sheegay cod baa dhacaaya sahra kaalay codka wax ka bix maxaa laigu ama diib ama yeel miyaa laigu yiri ma laytusi karaa masajkii la ii soo diray maya waxaan leeyahay arrinkaas waa wax kama jiraan guddiguna uma dhama annagaa koorankii ah waxaan leenahay warbixintaas way khaldan tahay dib ha looga noqdo waxaa ee, la gudbiyey shalay oo aan documentisa ee guddiga maaliyadda uu soo gudbiyey iyo maanta dooda ka daba timid inuu wacyigiisa iyo garashadiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa shacabka soomaaliyeed ku fahmi karaan umalaynayaa ilaa maddaa ay sax tahay intay khalad tahay inuu fahmi karaan umalaynaya waxaan ku faraxsanahay ee, xildhibaanadii halkaan yimid inaanay ka hadlin warbixintu inay khalad tahay waxa la soo saaray ee guddiga maaliyadda uu soo saaray oo ah laba laba lagu daray inay afar tahay inaysan ka hadlin inay khalad tahan horta ku faraxsana rabaa dadka soomaaliyadana dhegaysanaya ama guddi maaliyad aan noqono ama baarlamaan aan noqono wasaarad aan noqono waxaan rabaa qofka dhahaaya nambarka laba marka lagu dara laba maaha guddigani nambaruu isku daraa siyaasad kama shaqeeyo shaqo kale kama shaqeeyo xeerkii baarlamaankaana wax lagu ansixiyana wuu ilaaliyaa waxa aan ka hadalnay waa intaas waxayna ku qoran tahay waraaqihii wasaaradda iyo dokumentigeedii marka waxaan rabnaa cidda dhahaysa nambarka ay soo gudbiyeen guddigu wuu khaldan yahay ciddii intaas tiraahda ha caddaysa bes dokumentigaan soo gudbinay ha qabsadeen nambarka kow ama labo ama saddex waxaasaa ka khaldanay yidhahdeen laakiin dariiqii loo maray baa khaldanaa annaga gruubkeega annaga qaaraa maqnayn aniga markii sharcigan ay guddigu ka shaqaynayeen xildhibaan baa halkan ka yidhi laba bilood ayaa laga shaqaynayay oo kiray ragga diidan ka mid a anigu markii sharcigan laga shaqaynayay waxaan joogay istanbul diyaaradda anoo saaran oo runwayga ay ku jirto turkish airline ayaan saarnaa ayaa lasoo dhigay meesha ay guddigu wax ku sheer gareeyaan baa lasoo dhigay guddigu waxay leeyihiin group oo email ah oo gmail ah oo qof walba ay ku gaarto hadduu hal tilaabo qaadayo guddigu guddoonku hadduu wasaaradda wax ka codsanayo hadduu guddoonka laftirkoodu qayb bay ka yihiin baarlamaanku waxaan ka hadlayaa guddigeena hoose ee baarlamaanku hadduu email meel u dirayo cid walba way gaartaa oo ay khusayso annaga xubnaheennana wayna soo wada gaartaa whatsapp groupkana way nagu gaartaa qofka maqanna wuu soo commentigareeya haddee qofkii shaqada la wado diyaar u ah inuu qayb ka qaato walihaada aniga anoo diyaaradda saaran ayay iisoo dhacday in runwaygana ay ku jirto diyaaradda ayay iisoo dhacay fariin dhahaysa sharcigii waa kan ee soo akriya doodiisana waan isaga imaanaynaa wixii commentii hore usoo qaata waxaan ka wadaa warbixintii marka isla markii gruubka xildhibaanada ku jira markhaati iga ah isla markii baan soo qoro waxaan ku yidhi war diyaaraddan saaranahaye ii boogsiiya intaan faleedka soo saarana aan soo akhriyay waa la ii soo diray isla markiiba diyaaraddan kusoo dhex akhriyey commentigaygaan ka dhiibtay way ku caddahay meeshii bay ku caddahay markhaatina guddigaa ka ah waa la isu yimid fadhi baan isugu nimid xamar markaan imid kadib guddiga shir buu yeeshay shirkuu guddigu yeeshay waxaan xaqiijinayaa oo maanta aan ilaahay aanan uga dheeraanaynin tobanka xildhibaane halkaa ku qoran afar ka mida inay fadhiyeen dad aan fadhin anigu been kama sheegayo laakiin afar ka midaha fadhiyey tobankooda mid ka mida oo maxamed cabdikaafi ahna hadda turkiga u jiraayo dalkaba ma joogo ma joogo maxamed ilaa uma america jiro maxamed cabdikaafi dalka ma joogo
maadaama uusan fadhin magaciisa meesha ka daa okay okay adaaba sheegaya dadka inuusan joogin qof magaciisa soo qaadaysa kamida qof kamida tobankan xildhibaan ma joogo afar kamidana attendansigii maalintaa la saxiixay waxaa haya sidii hore loo sheegay gud shaqaalaha guddiga la shaqeeyaa naga saxiixayay haddii laga waayo maalintii la ansixinayey oo ay wax barayeen innagaa been sheegayna laakiin dee dadku say isu bedelaan bayna asaabic araxmaan waaye qofka qalbigiisa yuqallibu kayfa yashaa asagaa gadgadiyo alla qofka qulubtooda marka annaga qofki isbedelay waxba kama qaban karno waxa muhiimkaa waxa weeyaan guddiga baarlamaanka ee inagu aan hadda ka tirsannahay halkan waxaa kaloo lagu sheegay eh, hal xaaraanahu nirig xalaala ma dhasho guddiga baarlamaanku hal xaaraana maaha marka waa intaana laga laga cudur daarto weye guddiga xa- baarlamaanku hal xaaraana maaha nigir xaaraana iyo mid xalaala midnana nirgama dhalna annaga waxaan dhalnaa ribotis iyo shaqo iyo number number lagu daray xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka tirsan mas-uuliyadeenna xukuumad ma nihin wasiirro ma nihin wasiirkay tahay especially inuu difaaca dalkiisa wasiirkay tahay inuu ka fakero forumkan maalinta ajende mucayan oo xukuumadda ay si u taabanaya boqol kiiba boqol aroortii soo noqonaya labada saax soo buuxsamaya maalinta kaleetana uu goobta faadi yahay wasiirada laftirkooda laga rabaa shaqada qaranka iyo mas-uuliyadda inay daacad ka noqdaan ayagaa laga rabaa inay dalka difaacaan ayagaa laga rabaa waxa saxda ah xildhibaanadu ka hadlayaan wixii saxa inay ka hadlaan ayagaa looga baahan yahay marka anigu waxaan rabaa kaliya inaan sheego dadka halkan ku qoran in ka mid ah inay fadhiyeen ayna ku qoran yihiin maalinta xuduurkii ahaa go-aanka soo baxana go-aan guddiga baarlamaanka inuu ahaa hadduusan go-aan guddi baarlamaan ahayn ee uu xataa go-aan si kale usoo baxan yahay anigu waxaan rabaa in la dhaleeceeyo oo la yidhaahdo waxa meesha ku qoran ee warbixini waa khaldan yihin ha aadin qofka wax qoray waxaad aadaa waxa la qoray waxa la qoray waa sax iyo waa khaladaan rabaa qofka diidaya marka aad yaan aad yaan loo wareerin aadna yaan aan jahwareer loogu ridin dadka soomaaliyeed waaci waaye way la socdaan iyagaa noo sheegaya waxa xafiisyada dowladda xala ka socday qof walbo marka way garanayaan Waayo.
dhaqaaqyada socday iyo sida wax u socdeen marka yaan aad loogu wareerin taasaan dhihi lahaa belle saasoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka usahaykow raalligelin kubi warqada seyti ee ha gudbiyeen tobankumada xubno guddiga wasaaradda maaliyadda
qoraal hortiina laga akhriyey oo ay xubno guddiga ka mid ah ay soo jeediyeen ku dhabanka xeeroosaadka waa waajib guddoonka saaran xeeroosaadkuna waa arin dastuuri ah oo aan ku dhaarannay inaan sidiisa u fulino qodobka lixdan sideedaad ee dastuurku wuxuu sheegayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah waxa uu samaysanayaa xeeroosaadkiisa kaas ayaana siinaya ka qaybgal buuxa oo xubnihiisa ah waa arrin dastuuriya weyn xeeroosaadku wuxuu sheegayaa ilaalinta iyo ku dhaqanka xeeroosaadka inuu yahay arrin sharci ah guddoonkuna inuu yahay ka laga rabo inuu fuliyo golaha shacabku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda golaha shacabku soomaaliya isagu isla xisaabtamaa mar walba xukuumaddu hal xildhibaan oo idinka mid a ayaa awood u leh inuu intaas soo fadhiisiiyo laba boqol iyo toddobaatan iyo lix baana tihiin subax walba haddaad tidhahdaan halkaas waa inay taagnaadaan awood baa u leedihi laakiinse annaga oo guddoon ah jidka la marayo inuu habraac saxa yahay ayaa nalaga rabaa inaanu idinku dhaqno qofka wax xisaabinaya asaguna waa inuu isla xisaabtamaa jidka aanu kula xisaabtamayna ma soo marnay waa su-aal inaan iska saxno wixii khalad ah oo annaga guddoonka xaggayga ka yimaada ama guddi ka yimaada ama golaha guud ahaan ka yimaada ayaa muhiim ah warbixin guddi marka golaha la keenayo waa inay soo martaa guddiga joogtada ah qodobka labiyo tobanaad faqraddiisa ga ayaa sheegaysa guddiga joogtada ah wuxuu ka doodaa go-aanna ka gaaraa warbixinada guddiyada ee looga doodi doono golaha ma aanaan soo marsiin haddaan soo marsiin lahayn haddii muranka jiro halkaasuu ka soo bixi lahaa waa gaf annaga guddoonkaa naga yimid idinkaana idinka raaligelinaya qodobka labaad warbixinta guddi soo gudbiyo qodobka lixdan iyo labaad faqradda labaad waxay sheegaysaa waa inay ku cad yihiin magacyada xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay warbixinta iyadoonsa ku qornayn oosan ka saxiixnayn inaan guddoonno ilaa hortii la keenno sharci darri annaga lagu tahay waana idinka raaligelineynaa waxa uu faqradda saddexaad qoraysaa waa inay warbixintu waa inay caddayso arrinta laga shaqaynayo iyo xogaha uu guddigu helay waa inay ku lifaaqan yihiin hal xog oo uu guddigu helay iyo hal lifaaq oo warbixinta ku jirtaa ma jirto inaan aqbalno iyo inaan idiin soo gudbinana sax ma ahayn waxaa qasab ah isla faqradda shanaad waxay sheegaysaa warbixinta waa inay ku lifaaqan yihiin waa inay ku taxan yihiin magacyada dadka la soo waraystay iyo hay-adaha la soo waraystay ayaa khatab ah ilaa wuxu waa warbixin ah guddigu maasagaa abuuranaya meel waanu ka keenaa qodobkani lix iyo labaatanaad wey waa lixdan iyo labaad weeyaan waa faqradda shanaad ee cinwaankeedu uu yahay warbixinada guddiyada iyadoo aysan ku taxnayn hay-adihii iyo shaksiyaadkii xogtaas laga keenay inaanu aqbalno ma ahayn inaynu hor keennana ma ahayn qalabkaas annagaa qaadanayna guddoonka waxaan idiin sheegayaa guddiga maaliyadda oo ah guddiga ugu shaqada badan golaha shacabka waxa weeye dalool baa ka soo baxay aad iyo aad u weyn waxaa taalla horteenna inaan la fulin qodobkii sheegayey in oo go'aanada guddiyada waa in lagu gaaraa cod aqlabiyad ah faqradda koobitanaad waxay sheegaysaa waa inuu quwaramku dhan yahay marka go'aan la gaarayo cod qaraar ama go'aan intaba wareedha raalle oo walaalow nidaamka dhowr mar dambaa daqaalkayga soo dhex gasho waxaan kuu dirayaa ansha waxaan sheegayaa waxaan meeshan ka maqlayay whatsapp baan ku sheekaysannaa iyo facebook baan ku sheekaysannaa intaanu kala tagno hadda guryaha intaan kala tagno whatsapp baan kusoo codaynaa waxa weeyaan dad baan la xisaabtamaynaa subax walbana waan la xisaabtamaynaa awood baana loogu leeyahay sax iyo qaladba marka wax la weydiinaya maadaama ka jawaabaan laakiinse annaguna waa inaan annaguna isla xisaabtanaa guddoonkana laga xisaabtanaa guddigana laga xisaabtanaa annagu whatsapp inay ku codeeyaan xeerosaadku ma qabo ma garan hooray baan u samaynay iyo meelay ku furaan ma garan waxaanu siinay clerics iyo xogayn baanu siinay ma garan waxa weeye waa inay shiraan guddoomiyaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay inuu tiriyo kuwaram xoghayaha guddiga waxaa waajib ka saaran yahay asagoo isticmaalaya xoghaynta shaqaalaha ah in uu ogeysiiyo xubnaha inuu shirkaasi jiro ajandahuna uu yahay codbixin waxa weeye taas waxaan kala xisaabtanaynaa guddiga in ay shaqaday qabteen iyo siday shaqada u qabteen iyo warbixinta siday u soo diyaariyeen inuu xeerosaadka waafaqsan yahay iyo inuusan waafaqsanayn waxa weeye kulan walbay qaataan ajandihiisuna waa qoran yahay xoghayntaa qorta annagana ma hoos yimaadaan ayaga ma hoos yimaadaan waxa weeye ajanduhu wuxuu ahaa inta xildhibaanay soo fadhiisatay sida loo codeeyey kulligeed waxa weeyaan annagaa baaritaan kusoo samaynayna haddii ay guddiga ku soo baxdo waa kuwa halkaas isku khilaafaye hadday ku soo baxdo inay nidaamkii iyo xeerasaadkii ku gafeen annaga guddoonkaan la xisaabtamayna annagaana siinayna jawaabtooda idinku marigdin waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed in aan waxa weeye ka raalligeliyo haddii dhagtoodu israa'iilka dhexdooda ah ay maqleen haddii ay is-eedayn maqleen haddii ay is-jiijiid maqleen waxa weeye golo shacab oo ay ku kalsoonaan karaan ayay leeyihiin oo uu waajib ka saaran yahay inay la socdaan inay kormeeraan hay-adihii waxa weeye fulinta ahaa gaar ahaan kuwii maaliyadda u xisaabsanaa waxaan idiin sheegayaa waxaan ka warqabnaa oo uu guddiga maaliyaddu ka warqabaa transaction waxaa la yidhaahdaa dhaqaaq xisaabeed hal transaction oo meel intuu ka baxo ama hal jeeg inta la qoro oo baxa oo uusan guddigana ogeyn ma jirto boqol doolarna ha ahaadee guddigu hal doolar hadduu soo galana waa ogyihiin fadhigooday ku ogyihiin hal doolar hadduu baxana fadhigooday ku ogyihiin markaa shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay xoolahooda iyo waxa deeq la soo siiyo iyo canshuurta laga ururiyo meeshay marto waa la soconnaa annagaa la soconna ilaahay hortiisa waxay ku qaldoona annagaana la weydiinaya annagaana nimankaas u qabsanayna shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay kalsooni ku qaba golihiina shacabka xukuumaddaasna annaga ayaa dirsannay annagaa kalsooni siinay laxsaabkakoodana annagaa iskale waxa miidiyaha iyo warbaahintu ay faafinayso oo marka oo la yidhaa kelmadii uu hadda guddigu sheegaya ahayd sideedaa bilood sidaas ma ah cilmiyadiiu qorayaan afartan iyo laba milyan baa la luunsaday oo la qaatay macnaheedu waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed inaana dib loo aaminin macnaheedu waxa weeya shacabka soomaaliyed inaysan cashuurna siin wey macnaheedu waxay tahay ganacsatada soomaaliyeed inaysan kalsooni dambe aysan lagu qaadin weeyaan warbaahinta xorriyad baa la siiyey laakiinse xor uma aha inay wax been ah sheegaan golaha shacabkani ma uusan sheegin in afartan iyo laba milyan oo dollar la luunsaday ma sheegin in labaatan milyan dollar la luunsaday ma uusan sheegin in kun dollar la luunsadana midnaba ma uusan sheegin haddii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xisaabteeda laga hadlayo xisaabe xir baa jira oo mudaysan oo sanad walba sanadka ku xigaan la xisaabiyaa qodobka toddobaatanaad ee xeerasaadka yaga ayaa qeexaya waxaan idiin sheegayaa dalkani wuxuu gaaray reer dowladnimo oo laysla xisaabtami karo hay-ado lala xisaabtami karo waanaysan jirinba meel fiican baan maraynaa xukuumaddii waa noo hoggaansantao waa kuwa halkaa fadhiya annaguna maadaama aan nahay hay-addii ugu sarraysay ee hubinaysay ku dhaqanka sharciga inaan sharcigeenu ku dhaqanno annagaa nalaga rabaa inaanu eedda aan leennahay inaan qaadanaa nalaga rabaa hortiina aan ka qiray in aan warbixintan dalool hadduu leeyahay annaga iyadanaan qabanno ma ahayn guddiguna hortiina maanta ku murmo ma ahayn raaligelin baan idinkayda ka siinaynaa shacabka soomaaliyeed baan ka siinaynaa dalkani meel fiican buu marayaa hawl adigoo miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobankaa noo taalla ansixintii iyo kadoodistii waxaa noo taalla xisaabe xirkii labada kun iyo toddobiyo tobanka yaynaan waxaan jirin ku mashquulin yaynaan hay-adaheenna isku burburinin yaynaan kalsoonida ka qaadin shacabka soomaaliyeed intaas waxa weeyaan warbixintan habraacii uu xeerasaadku qorayay annagu ma aanaan soo marsiinin waxa weeye umana dhammaystirna xubnihii soo gudbayeen oo kuma qorna dadkii lasoo waraystana kuma lifaaqna waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo waaramkiisana waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalana xisaabtamayna ciddii mas-uuliyaddaas iska lahayd saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadis dambana ma leh hal daqiiqoo dambe oo golahan looga khasaarinaya warkiisana ma jirto saasuu ku xiran yahay kaas
muwafaq sbeshaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo wal isweydiiye kolmaraydi taariiqu maa weelo owlaadale kada daahiyey may fureen caafimaadna muwaafaq isbeshaalista hosbitalu madimadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalna mahadii hoomaskantaa kahayti muwafaq isbeshaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka qofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq isbeshaalista hosbitaal magalaskulubahime e muwaafaq isbeshaalista hosbitaal walqabadkee mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq isbeshaalista hosbitaal maykiinku dorana kow keedka caafimaadka koonalan ku tabaana muwaafaq isbishaalista hosbitaal lakiinka qobadow hoy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq isbishaalista hosbitaal
qaliimada guudsada qaliinka buraada qaliinka bawaasiirka ama qoormaleyda qaliinka eernada borostaatada kanjirka kaadihe beenjada ama faruunya boogta eh qaliime bilaanta foolaka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka faruunyo tariigan suubiyowka ilmagaleenka hagaajiyowka iska furanka hagaajiyowka kaadheesta kabowka lafo jabi iwali lamid eh saas haatou muwaafaq isbishaalista hosbitaal walaalika daaweyowmayba kumad aha daawayowka bideerta oo tantalakiin abuurow daawayowka fanfankaha ku baha wejiga daawayowka ambaarta daawayowka tamoga go
wararkunu ku heelahayna gobolka mudug waliba iyo ka waramayna in shilbaabur xalay melasayti kudhexayta bandheerle iyo nisaasoo kale higlo ee gobolka sayti baabuurka shil ka gali waliba sahaye koyo saaranayeen ciidamo ku tirsan dowladda noco galangaradow cabdibelada iyo hayti toyeeda gadoonti kaasayti oyeedee toyena xaalka kiishayedasi xumaati xukuumadda goobarogyaalka iyo waliba uusa xusaya in sheelka baabuurka meelasayti kudhi usanagadi dhiinku warami islamarkaasna waraysi isulawaaladii cabdirashiid cali maxamed walaalow anigu horta saddex iglaan joogay markay wax dhacayeen iyadoo ay wax dhaceen ayaa naloo soo sheegay Eh, magaalada oo dhan baa gurmatay waxaan tagnay meeshii waxaa naga soo horeeyey dadkii kasoo gurmaday bandiiraley oo guddoomiyahooda iyo shacabkooda iswateen iyo booliiskooda iyo hawsho dadkaas oo dhan markaan meeshii tagnayna waxaan ugu tagnay gaari cabdibilaah oo wadada geeskeeda yaala oo taayirka qaraxsan yahay oo si xun u gadoomay oo labada dhinac iyo afka horeba ka burbursan Een, ilaahay kumasima diidee kadibna de dadkii waxaa la gala qaar iyadoo la qaaday oo afar kamida loo qaaday magaalada bandiiraley iyo qaarna ay nas- wadada nagu soo dhaafeen iyagoo gaalkacyo loola cararay ayaan meeshii tagnay marka gaariga sidaa ii sheegto waa gaari eh, ciidan oo cabdibilaa dhankeebuu ka yimid walaalo wuxuu ka yimid dhinacaas iyo wuxuu ka yimid een, een, dhinaca galinsoor xaggaasu ka yimid cadaadiya dhuusamare mid ay tahay ma garanayo Een, waxaa naloo sheegay inuu yahay gawaaridan oo oo ciidamada ah gaari cabdibilaa buu ahaa Een, dad dhalinyaro ah oo baabuurka saarna ayagoona ciidamada kamid oo saddex meesha waanaga tagnay oo mid madaxa wax kaga yaalaan labana ay caadi tahay laakiin ay dad markii shoog ku jireen oo dad dad baabuur la gadoomay ahoon xaaladooda yar meeshii dadkii gurmadka ka qayb ka ahaa sidaas way ahayd adiga kabood ahaan khasaaraha aad noo xaqiijin karto aad dul tagtay dhaawac iyo dhimasho maxay yihiin walaalow meesha waxaan ugu tegey wiil madaxa wax uga yeeleen maahan iyo laba dhalinyaro askara oo iyaguna taagnaayeen wiilkana kursi ku fadhiye maahane cidaan ugu tagnay lama arko hortayo ayaa la qaaday qaarna loo qaaday gaalkacyo qaarna loo qaaday eh, meesha la yidhaha bandiiraley waan gartay dadka daxog waraysateen meesha tegey tirada la qaaday ma inii sheegeen
waxay noo sheegeen afar in loo qaaday meesha la yidhaahdo ban- ga- bandiiraley Een, baabuur ambalaasana gaalkacyo laga dalbay dadna baabuur baabuur la yiri laba baabuur baa la saaray gaarigan kabtabuudka ah toddoba baa lanala ku yiri iyo baabuurkan jimjamta la yidhaahdo waan gartay marka tiradaas laguu sheegay ma dhaawac bay ahaayeen mise dhaawac iyo dhimasho waa isugu jireen wax dhimasho ay ma dhicinin dhaawac nin garaab yahay sida naloo sheegay ninkii qoriga kore j- saarnaa oo hadda maanta aan maqlay wuu dhintay Eh, ninkaas mooyaan baa garaab ahaa baa layidhi iyo nin kale oo qoladii bandiirada loo qaaday laakiin markii dambe ay halkan nagu marsiiyeen ambalansii hay-adda safsi oo ka timid magaalada gaalkacyo iyaduna qaaday oo u dhigtay dhanka gaalkacyo waan gartay marka rasmiyan waa meel ma halka gaarigu shilka ku gelaya wuxuu ku galay meel u dhaxaysa wadadu ay ka noqoto eh, liishada la yidhaahdo dadku u yaqaanaan oo wadadu ay ka fiicanta oo u dhaxaysa saddex igle iyo bandiiraley meesha leyda ka sokaysa oo wadada gowlala looga leexda agteeda ah waan gartay marka gaariga waxyaabaha uu sababsaday oo shilka ku kallifay inuu galo moogna
walaalu sidaan ka aragnay gaariga taayir dambe ayaa qarxay oo ka- qarxsanaa markaan meesha ugu tagnay dadkuna dee may jooginin laakiin sidan markii aan warbixinta ku helayay meesha markaan tagay waxay ahayd in nala ku yiri gaarigan taayirkan dambe ayaa u qarxay waan gartay waxaad iiga warantaa marka hadda oo aad ila hadlayso gaarigii ma la toosiyey cabdibilaa meesha ma laga qaaday mise weli meesha uu shilka ku galay ayuu yaallaa walaaluhu gaariga sida nalo lai sheegay ilaa hadda kama aan warqabo in la qaadiy inka laakiin markii uu meesha yiilay dabkiisu wuu shidhnaa Een, baabuurka furaha waa laga saaray waxaa lagu yiri gaariga matoorkiisa wax ma qabo taayirkiibaa laga bedelaya markaas isla habeennimada ahayd ma sheegi karo aniga saddex iglaanka marka hore ka gurmaday markii dambe saddex iglaan kusoo noqday Een, sidaan qiyaasaya markaan inuusan meeshii oliman qiyaasi karo taayirkaa la yidhi taayirkan ka hadlaysan taayir cusubna meeshii la- lagu xiraya markii
City Medical Center
haytilikin daarna corona sana badan haruntii caafimaadka lasla sugaayay city medical center and pharmacy ee bulshada lasin diyaari sugunya warka ma inshaltabaaya dhiimu City Medical Center and Pharmacy saafa harun caafimaadu sugu noolum bogi tageer iyo kabiir lakuwada maqsuudi city medical center sacadlun oomanaya saadirkay hanindari City Medical Center sax wallaahi saa'in lakasti city medical center and pharmacy sidiyaada fadaasi adeega caafimaadka iyo weliba si kusii casriyaysan city medical center akin diyaaradii lanseedii ma moogado city medical center dhakhaatiir makiinka diyaar aha sakurakin adeegayaan barashada caafimaadkana saadirka indhiibey seed ilab suul isalad cudurkii lasahriirasi salsheedhiyayanoo saadirka hokiinka darmaba daawo sugunkiin qoraayan farmashiyakiinka diyaare faafrikan hayna daawidiye ful caafimaad buuhu ah city medical center and pharmacy kaga kala shaybaar isku sheegan haynee lakishalbiyo udare sida analysis stool analysis h pylori d d r l barasrela toxoplasma iyo weliba malaarida tiifowka iyo isbiilatada shaybaaraha kiinheri mishiimadiis casri ah oo kiinka diyaare by chemistry c
guud ahaan bolibanta ka gebagabeeyeen ee barnaamijkii kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo dhegeystayaal waliba siyon ku tabay dokumada kaalimooyinka heeso yashamaani ariyo sababe umutashaahide ariyo sababe umutashaahide addoonfayaawee ki ashamaani ariyo sababe umutashaahide ariyo sababe umutashaahide lan caafimaad qabo isjiriisiyaayo doabooshe'i aan raabkijiisaa amuurtiisa ogaa lan caafimaad qabo isjiriisiyaayo doabooshe'i shabakada warbaahinta warsan amuurtiisa ogaa عدين أبايو عدين إيو عدين وأبايو عدين وإيو تركوا وينتي رزق lacinkire leefada ogaaw marka aqbalaye yeeyima la aaminaye adin oy abbaayo adin yeeyiyeeyo adin abbaayoy adine oiyeyo irkuugiinatiise lacinkire layfada ogaaw marka aqbalaye yeeyima la aaminaye anii istumiyey idkaamadheyga uyide idkaamadheyga ani istumiyey edkaamadheyga uy uyide edkaamadheyga uy uyide abtiyow been ibara arlaad taali arqaad taali ogaa adii idooga jare abtiyow been ibara arqaad taali arqaad taali ogaa adii idooga jare nintiyo idinkuweelo ilay ire ishaadiho dur inkuweelo ilay ire isnintiyo sabti inkuweelo ilay reema afkay makuusaa ilay reema isnintiyo eed inkuweelo ilay ri ishaadiho dur inkuweelo ilay ri arbaadi oo sabta inkuweelo ilay reema afkay kuusa ilay reema afkay makuusa reema